ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo aan maanta dhammaantiisba ku soo qaadanayno arrimaha xajka
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
waa hagaag maanta waxay ku beegan tahay sagaalka bisha dulxija xujayda sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaana maanta taagan buurta carafo halkaas oo ay sii joogi doonaan ilaa ay qorraxdu ka dhacdo iyagoo gudanaya rugniga ugu weyn ee xajka oo ah istaagga banka carafo xujayda ayaana caawa u sii hoyan doonaa musdelifa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka al sacuud ayaana sheegay tirada xujayda dibadda ka timid ee sanadkan gudanaya waajibaadka xajka inay gaarayaan hal dhibic shan milyan oo ruux haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sida loo guto acmaasha xajka bilow ilaa dhammaad waxaana warbixinta soo jeedinaya salmaan axmed بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك xajka waa rukniga shanaad ee tiirarka islaamka waana mid ka mid a shacaa'irta ugu weyn ee lagu garto muslimiinta sanad welibana hal mar ayay gutaan muslimiinta waajibaadka xajka waxaa jirta mawaaqiid u gaara muslimiinta kuwaas oo ku jaango'an hadba jihaad ay ka imaanayaan waxaana mawaaqiiddaas xadiday nebiga sala allahu calayhi wasallam qofka xaajiga ahna waxaa laga rabaa in halkaas uu ka soo xirto xajka talbiyadana uu ka soo bilaabo
شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك dadka deggan magaalada madiina waxay ka soo xarmanayaan dulxulayfa oo ah deegaan dhaca koonfurta magaalada madiina waxaana hadda lagu magacaabaa abyaar cali afar kilomitir ayuuna ka fog yahay magaalada maka dadka deggan dhulka shaam masar iyo galbeedka waddamada muslimiinta waxay ka soo xarmanayaan deegaanka aljuxfa oo u dhow magaalada raabiq qiyaas ahaanna wuxuu magaalada maka u jiraa kilomitir yolamlam waa waadi weyn oo u dhexeeya yemen iyo maka waxaana hadda lagu magacaabaa assacdiya kilomitir ayuu ka fog yahay magaalada maka waxaana ka soo xarmada muslimiinta yemen soomaaliya iyo dhammaan waddamada dhaca koonfurta kacbada waxaa xusid mudan in miiqaadka yolamlam ay hadda ka soo xarmadaan inta ugu badan muslimiinta ka yimaada waddamada dhaca koonfurta aasiya sida shiinaha indunuusiya maleysiya hindiya iyo kuwo kale qarnulmanaasil waxaa hadda lagu magacaabaa asaylulkabiir wuxuu magaalada maka ka fog yahay kilomitir waana miiqaadka iyo halka ay ka soo xarmadaan reer najdi iyo taa'if miiqaadka ugu dambeeya ee dadku ka soo xarmadaan waa miiqaadka daatu cirqi waxaa hadda deegaankan lagu magacaabaa addariiba ama alkhuraybaad waxaana ka soo xarmada muslimiinta ka yimaada bariga sida ciraaq iiraan khuraasaan iyo waddamada ka dambeeya afartan miiqaad ee hore waxaa sameeyey nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana u daliil ah xadiid saxiix ah oo isku waafaqeen muslim iyo bukhaari kaas oo uu warinayo ibnu cabaas radiallahu canhu wuxuuna yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu u jaangooyey reer madiina dulxulayfa reer shaamna wuxuu u jaangooyey deegaanka aljuxfa reer najdina waxaa loo calaamadeeyey qarnulmanaasil reer yemanna waxay leeyihiin yalamlam wuxuuna nebiga yidhi mawaaqiidaas waxaa leh dadka degan deegaanadaas iyo dadka dhankooda ka yimaada ee aan ka mid ahayn dadka degan deegaanadaas islamarkaana doonaya xaj iyo cumro qofka aan deegaanadaas ka imaaninna wuxuu ka soo xarmanayaa halka uu joogo xitaa reer maka waxay ka soo xarmanayaan maka miiqaadka shanaad ee daatu cirqi waxaa jaangooyey amiiruulmu'miniin cumar bin alkhadaab sida ku cad kitaabuulxaj ee saxiixa bukhaariga wuxuu ibnu cumar radiallahu canhu yidhi markii la furtay basra iyo kuufa waxay dadka halkaas deggan u yimaadeen cumar iyagoo leh amiirkii mu'miniintow wuxuu rasuulkii ilaahay u xadiday reer najdi inay ka soo xarmadaan qarnulmanaasil wuxuuna ku yaalaa meel ka leexsan jidkeena haddii aan damacno inaan aadnana way nagu adkaanaysaa markaas ayuu cumar ku yidhi waxaad fiirisaan meel ku aadan qarnulmanaasil oo ku taalla waddadiina markaas ayuu u jaangooyey daatu cirqi لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك inkastoo hadda aysan suuragal ahayn inay dadku ku degaan goobahaas maadaama inta ugu badan xujaajtu ay ku yimaadaan diyaarado ku dega magaalada jidda haddana waxay culimmadu sheegaan inay waajib tahay inay dadku soo xarmadaan marka ay goobahaas dul marayaan haddii ay ka cabsanayaan inay dhaafaanna waxay soo xiran karaan marka ay diyaaradda soo raacayaan marka aan intaas kaga soo gudubno mawaaqiidda xajka iyo sida loo kala leeyahay waxaa jira noocyo saddex ah oo loo qaybiyo qofka xaajiga ah taas oo ku xihan hadba qasadkiisa iyo wixii uu niyeystay qofka xirta xajka oo keliya waxaa lagu magacaabaa ifraad qofka xajka iyo cumrada soo wada xirtana waxay shareecadu u taqaanaa alqaarin halka mutamaticana uu yahay qofka inta soo xirta cumrada kadibna xalaalooba mar labaadna soo niyeysta xajka والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك manaasigta xajka ee kala duwan waxaa lagu gutaa mandiqada almashaacir almuqadasa oo ka soo bilaabata magaalada maka islamarkaana gaarta ilaa banka carafo iyadoo lasii marayo muna iyo musdelifa xujayda ayaa marka hore aada magaalada maka si ay usoo gutaan tawaaful quduumka oo ah toddoba jeer in lagu tawaafo hareeraha kacbada maalinta sideedaad ee bisha dulxaj oo loo yaqaano yowmu tarwiya waxay xujaajtu ka dhaqaaqaan magaalada maka iyagoo aadaya mina oo lix kilomitir ka fog magaalada maka halkaas ayayna sii joogaan ilaa laga gaarayo maalinta sagaalaad ee carafo marka ay soo baxdo qoraxda maalinta sagaalaad ee dulxaj waxay xujaajtu aadaan bannaanka carafo halkaas oo ay taagnaanayaan ilaa ay qoraxdu ka dhacdo waxayna goobtaas ku tugtaan xujaajta salaadaha duhurka iyo casirka iyadoo la jimcinayo lana soo hormarinayo islamarkaana la gaabinayo waxaana loo yaqaanaa jamcu taqdiimin wa qasr
أشهد أن لا إله إلا الله
buurta carafaad waxaa ku yaala barxad weyn oo masaaxa ahaan gaarta toban kilomitir oo afarta jiha ah waxayna mino u jirtaa toban kilomitir marka ay dhacdo qoraxda maalinta sagaalaad waxay xujaajtu soo aadaan musdelifa oo toddoba kilomitir ka fog carafaad musdelifa ayay xujaajtu habeenkaas seexdaan iyagoo halkaas ku jamcinaya salaadaha maqribka iyo cishaha oo la gaabinayo lana dibdhigayo ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم waxay xujaajtu sidoo kale musdelifo ka urursadaan dhagaxaanta si mina marka ay gaaraan u gutaan rukniga jamaraadka subaxa tobnaad ee bisha dulxaj oo loo yaqaano yowmunaxri ama maalinta gowraca waxay xujaajtu aadaan mina iyagoo soo jaraya masaafo dhan shan kilomitir halkaasna waxay maalinta koowaad ku gutaan dhagax tuurashada weyn oo loo yaqaano jamratu alcaqabati alkubraa tobnaadka waxaa sidoo kale lagu magacaabaa yowmulxaji alakbar waxaana la gutaa acmaasha ugu badan ee xajka sida sacyiga safa iyo marwo xalqiga ama tamixiirashada dabxiga ama gowraca iyo acmaal kale إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم maka ayay soo aadaan xujaajta si ay u gutaan tawaaful ifaadaha oo toddoba jeer ah ayaamu tashriiqa waxay xujaajtu joogaan mina iyagoona maalin kasta tuurta dhagax tuurashada saddexda ee kale ah dhagax tuurashada yar midka dhexe iyo kan weyn haddii qaar ka mid a xujaajtu iska baxaan maalinta labiyo tobanaadna wax dembi ah ma saarna sida allah casa wajalla uu ku yiri kitaabkiisa kariimka ah واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون tawaaful wadaac ama tawaafka sugootinta ayaa ah manaasigta ugu dambaysa ay gutaan xujaajta wuxuuna tawaafkan dhacaa marka ay xujayadu ka baxayaan maka kuna sii jeedaan wadammadii ay ka yimaadeen iyagoo allah weydiisanaya inuu ka aqbalo acmaashooda qofka muslimka ah ee aan alle u qadarin inuu aado xajka waxaa sunno ah inuu soomo maalinta sagaalaad ee dulxaj islamarkaana ka faa'iidaysto tobanka hore ee dulxaj oo aysan jirin camal la qabto oo ka wanaagsan marka laga reebo mujaahid baxay oo aan naftiisa iyo maalkiisaba midna la soo laaban
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك
waa hagaage weli waxaad la socotaan barnaamijkan gaarka ah oo aan maanta uga hadlayna amuuraha xajka markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan maxaan ka ognahay caqabadaha uu soo maray xajka iyo sannadaha aan la gudan waxaana ah warbixinta soo jeedinaya maxamed cali aadan
afar boqol iyo soddonkii hijiriyada ma jirin gobol laga soo xajiyey ha noqoto masar shaam ciraaq iyo quraasaan erayadan oo uu imaamu suyuudi kusoo guuriyey kitaabkiisa xusnulmuxaadara marka dib loo eego taariikhda waxaad arkaysaa inay soo martay xajka xilliyo aan la soo xajin waxaana ugu wacnaa inta badan asbaabo siyaasadeed ama kuwo amni oo is-hortaagaya in dadka muslimiinta ah ay soo xajiyaan kuna dawaafaan kacbada sharafta leh duruufahaas kala duwan waxay dhammaantooda saameeyeen shaciirada xajka ee sanadkiiba mar la guto qaar ka mida madaxda ayaana si ay u qabsadaan xaramka oo ay ku heli karaan madaxtinimo diineed waxay horseedeen in qarniyadii tegay waqti ka mid ah la gudan waayo xajka warbixintan waxaan kusoo gudbin doonnaa taariikhihii aan la soo xajin iyadoona aan u kuurgeli doonno asbaabaha arrinkaas keenay loolanadii kala duwanaa lahaana asbaabaad iyo siyaaq kala gedisan ayaa ka mid ahaa arrimaha horseeda in la gudan waayo waajibka xajka waxaana ugu horreysay marka laga hadlayo taariikhda islaamka dagaalkii dhex maray xajaaj bin yuusuf iyo dowladdii cabdulaahi bin subayr imaamu dabari ayaa kitaabkiisa taariikhda wuxuu ku soo warinayaa in sanadkii toddobaatan iyo saddexaad ay waajibaadka xajka gudan waayeen cabdulaahi binu subayr iyo reer maka sababo ku aadan iyadoo maka uu la wareegay xajaaj bin yuusuf cabdulaahi bin subayr iyo raggiisa ayaa ku go-doonsanaa magaalada maka sidaa darteed uma aanay suuragelin inay istaagaan carafa rugnigaas oo ah xajka weyn ee aan la-aantiisa xaj ku ansax noqonayn markii ay calawiyiintu joogay xijaas iyo basra ay ku kacdoomeen dowladdii cabaasiyiinta kacdoonkoodana uu ku baahay masar shaam iyo inta badan caalamka islaamka waaligii masar ee cabaasiyiinta yasiid bin xaatim ayaa dadka u diiday inay xajiyaan ibnu thaqri bardi ayaa kitaabkiisa annujuumu zaahira wuxuu ku leeyahay waaligii masar ee cabaasiyiinta yasiid bin xaatim almahlabi ayaa dadka ka horjoogsaday inay xajiyaan sanadkii boqol afartan iyo shanaad ee hijriyada sanadkaasna cid kama soo xajin shaam iyo masar sababo ku aadan qulqulatooyinkii ka taagnaa xijaas ee ay reer benilxasan kaga soo horjeedeen cabaasiyiinta imaam ibnuulqayim aljawsi ayaa kitaabkiisa taariikhda ee almuntadim wuxuu kusoo gudbinayaa silsilado dhacdooyin ah oo aanay reer ciraaq iyo wadamada ka dambeeya aanay sannado xiriir ah kusoo xajin sababo ku aadan xaaladihii ka taagnaa ciraaq oo ahayd xaruntii khilaafada cabaasiyiinta iyo saldanadihii iyada hoostagayay ee albuwihiya iyo assaljuuqiya sanadkii afar boqol iyo koowaad ee hijriyada ma jirin qof ka soo xajiyey ciraaq laba arrimood darteed xaaladda amni ee ciraaq oo xumaatay ka gadaal markii waaligii mowsil qarwaash binilmuqallad al caqiili uu ku baxay dowladdii cabaasiyiinta baycana uu la galay khaliifkii shiiciga ahaa ee faadimiyiinta cafiifuddiin alyaafic ayaana kitaabkiisa mir-aatul jinaan wuxuu ku leeyahay ma jirin cid ka soo xajisay ciraaq wakhtiga oo xumaa awgeed sababta labaad waa iyadoo uu fatahay webiga dajlah kadib markii ay qarxeen farihii webiga biyahana ay qarqoomiyeen tuulooyinkii iyo dhufaysyadii jiinka webiga ku yaalay sida uu tilmaamayo ibnuuljawsi taariikhyahanka ay isku xilliga ahaayeen ee ibnul athiir ayaa isagana mar uu tilmaamayay arrinkaas wuxuu yidhi biyaha webiga dajlah ayaa kordhay koob iyo labaatan dhudhun in badan oo ka mida baqhdaad iyo ciraaq ayaana qarqoomay farihiina way qarxeen sanadkaasna cidna kama soo xajin ciraaq isla sanadkii afar boqol iyo koowaad ma jirin cid ka soo xajisay masar sababo ku aadan xaaladda amni ee halkaas soo xumayd maadaama ay socdeen dagaallo u dhexeeya waaligii falastiin xasaan bin jaraax iyo faadimiyiinta oo ka baxay baycadii ay kula jireen faadimiyiinta ninkan ayaa bayco la galay ashraaftii ka talin jirtay xijaas kuwaasoo laftooda u dhexeeyay xiriirka ay la leeyihiin cabaasiyiinta iyo faadimiyiinta sidaas darteed sanadkaas ma jirin cid ka soo xajisay masar sida uu ku sheegayo taariikhyahanka almaqhrisi kitaabkiisa ibticaadul xunafaa afar boqol iyo toddobadii hijriyadana ma jirin cid ka soo xajisay ciraaq iyo quraasaan sida uu sheegayo ibnuljawsina waxaa ugu wacnaa loolan u dhexeeyey suldaankii dowladdii abi-shujaac iyo walaalkiisa qawaamudowla habilfawaaris kuwaasoo isku haysta kursiga madaxtinimada ee saldanadii albuwihiya afar boqol iyo soddonkii hijriyada sidoo kale ma jirin cid ka soo xajisay quraasaan ciraaq masar iyo shaam sababo ku aadan dagaaladii dhex maray dowladihii salaajaqada iyo khasnawiyada oo isku hayay cidda maamulaysa dhuldhaca bartamaha aasiya iyo iiraan iyo sidoo kale shaam iyo ciraaq oo ay ka socdeen dagaalla ka dhex taagnaa faadimiyiinta iyo shakhsiyaad ka mid ah ay isku hayeen cidda qabanaysa wasaaradda dowladda faadimiyiinta quraasaan shaam ciraaq iyo masar ayaa waqtiyadaas ka dhignaa goobaha ugu badan ee ay ka yimaadaan dadka gudanaya waajibaadka xajka afar boqol siddeetan iyo shantii hijriyada waxaa iyana jiray dagaal dhex maray wiilashii salaajiqada kadib markii uu dhintay suldaankii imaaradaas ee almalkashaah waxaana loolankaas uu keenay in dadku hoos noolaa dowladdaas aysan soo xajin sanadkaas ciddii isxilqaantay ee soo xajisayna waxaa waddada u galay tuugo iyo qudaacu duruq dadka ka furtay wixii hanti ah oo ay wateen sida imaamu dahabi uu ku leeyahay kitaabkiisa alcibar sanadkii xigay ee afar boqol siddeetan iyo lixdii sooma xajin kolonyadii ciraaq balse waxaa xajka soo aaday reer shaam hase ahaatee waxaa boobay oo waddada u galay ninkii ka talinayay maka ee maxamed bin abi haashim tobannaan jeer oo kalena waxaa waddada u galay dad reer baadiyo oo tuugo ah intii badbaaday ayaana si cajiib ah ku gaaray xajka sida uu tilmaamayo imaamu dahabi dagaaladii dhex maray shiicada iyo ahlu sunnaha ayaa iyagana waxay keeneen in dad badan ay ka soo xajin waayaan ciraaq sida uu taariikhyahanka ibnu kathiir ku sheegayo kitaabkiisa albidaaya waalnihaaya wixii ka dambeeyey markii ay taag daraysay dowladdii cabaasiyiinta ciraaq waxaa ka soo baxay hogaamiyeyaal dhowr ah oo mid weliba doonaya inuu madax noqdo qabaa'il carbeed ayaana la wareegay waqooyiga iyo koonfurta ciraaq waxaana madaxdaas ugu caansanaa dubays bin cali al asadi sida uu ibnu kathiir sheegayo wuxuu ninkan sanadkii afar boqol afartan iyo toddobadii hijriyada ku kacay falal qarbudaada ah isagoo burburiyey deegaano dhibaatadii uu dadka ku hayay ayaana horseeda in dadku ay xajin waayaan waxaana taariikhyahanada qaar ay tilmaamayaan in ninkaas uu aaminsanaa fikirka baadiniyada ay faafinaysay dowladii faadimiyiinta xilligii ay socdeen dagaaladii masar ku dhex maray faadimiyiinta iyo ayuubiyiinta iyo iskudayadii asadudiin shiirkooh iyo wiilka uu adeerka u ahaa ee salaaxudiin al ayuubi ay ku doonayeen in masar ay ku hoosgeeyaan dowladii sankiyada reer masar sooma xajin laba sano oo xiriir ah sida cabdulqaadir aljasari uu ku leeyahay manduumadiisa addurar alfaraa'id almunadama fii akhbaari alxaaji wa dariiqi makata almucadama ganacsatadii maka sanadkii shan boqol lixdan iyo labadii hijriyada waxna maynan iibsan sababa ku aadan xujaydii masar oo aan xaj ka imaanin iyagoo ku mashquulsanaa dagaalada halkaas ka socday wuxuu ula jeedaa dagaaladaas kuwii dhex maray faadimiyiinta iyo ciidamadii dowladii azanki ah sanadkii xigay ee shan boqol lixdan iyo saddexdiina ma jirin cid xajisay sida uu addahabi ku sheegayo kitaabkiisa taariikhul islaam sababa ku aadan dagaalada oo weli sii socday dhulka shaam wuxuu isagana martigeliyey dhacdooyin badan oo ay ka mid tahay in saliibiyiintu ay la wareegeen deegaanada xeebta iyo falastiin tan iyo sanadkii afar boqol sagaashan iyo labadii hijriyada kadibna sankiyiinta iyo ayuubiyiinta ayaa la wareegay shaam balse markii ay dhinteen salaaxudiin al ayuubi iyo walaalkiisa oo lagu naanaysi jiray alcaadil waxaa kursiga dowladda ayuubiyiinta isku qabsaday wiilashii al caadil intii u dhexaysay sannadihii lix boqol labaatan iyo afartii hijriyada ilaa lix boqol toddobiyo labaatankii hijriyada sida uu sheegayo ibnu kathiir waxaa gebi ahaanba cadilmay in reer shaam ay soo xajiyaan isagoo ka hadlaya dhacdooyinka sanadkii lix boqol toddobiyo labaatankii hijriyada wuxuu leeyahay ma jirin qof reer shaam ah oo sanadkaas soo xajiyey iyo xitaa sanadkii ka horreeyey iyo sidoo kale sanadkii intaasba ka horreeyey waana saddex sano oo aan cidna shaam ka soo xajin markii ay mamaaligtu la wareegeen masar kadib markii dimyaad ay ku jebiyeen saliibiyiinta sanadkii lix boqol afartan iyo toddobadii hijriyada sanadkii xigayna ay dagaal ku huriyeen asiyaadooda ayuubiyiinta ee shaam joogay wuxuu dagaalkan saameyn ku yeeshay xaaladaha amni ee shaam iyo masar sida uu sheegayo ibnu thaqribardi ma jirin cid ka soo xajisay shaam iyo masar sanadkii lix boqol afartan iyo sideedii hijriyada sidoo kale sanadkii toddoba boqol iyo sagaalaad ee hijriyada ma jirin cid ka soo xajisay shaam sababo ku aadan dagaalada dhex maray mamaaligta dhexdooda oo isku haystay kursiga madaxtinimada wixii ka dambeeyey markii ay cabaasiyiintu la wareegeen talada caalamka islaamka kadib dagaaladii ay la galeen umowiyiinta waxay imaarada xaramku raacday cabaasiyiinta waxaana inta badan maamulayay rag ku abtirsada reer banil cabaas dabayaaqadii qarnigii saddexaad ee hijriyada oo ay taag daraysay dowladii cabaasiyiinta in adeeradii cabaasiyiinta ee calawiyiinta ayaa la wareegay maamulka maka iyo madiina tan iyo bilowgii qarnigii afaraad iyagoo aan ka bixin sharciyada khilaafada cabaasiyiinta waxayna gacan kuhayntooda xoogeysatay markii buhawiyiinta oo asal ahaan shiico siidiyiin ah ay la wareegeen caasimada khilaafada ee baqhdaad la wareegitaanka buhawiyiinta ee baqhdaad waxay sii xoojisay in masar gooni isku taagto waxaana xilligaas ka talinayay masar nin lagu magacaabo kaafuur kaasoo ka mid ahaa qoyskii iqshiidiyiinta waxaana sida uu soo warinayo taariikhyahan ibnu khalduun uu ninkan damaciisu gaaray inuu baqhdaad kula tartamay imaarada xajka sanadkii saddex boqol afartan iyo labadii hijriyada waxaa xaj ka yimid amiir ka socda ciraaq iyo mid kale oo ka socda masar waxaana labada dhinac ay isku qabteen qofka loogu ducaynayo khudbadda xajka iyadoo nin welibana uu doonayo in loogu duceeyo amiirka uu isaga ka socdo ee kala fadhiya masar iyo baqhdaad hase yeeshee dagaalka halkaas ka dhacay waxaa lagu jebiyey masaarida buhawiyiinta ayaana khudbadii loogu duceeyey markii ay dowladii faadimiyiinta oo ah shiico ismaaciiliyiin ah la wareegeen masar sanadkii saddex boqol konton iyo sideedii hijriyada labadii sano ee xigayna ay la wareegeen shaam waxaa bannaanka usoo baxay loolanka u dhexeeya faadimiyiinta iyo cabaasiyiinta dowlad welibana si ay sharciyadii aqoonsi uga hesho muslimiinta waxay xooga saartay inay iyadu la wareegto dhulka barakaysan ee xarameenka balse khilaafadii cabaasiyiinta ayaa si adag uga hortagtay iskudayadii faadimiyiinta hase yeeshee faadimiyiinta ayaa militari ahaan iyo dhaqaale ahaanba ka xoog badnaa cabaasiyiinta waxaana kaloo aada u saaciidayay iyadoo talada rasmiga ah ee cabaasiyiintu ay gacanta ku hayeen buhawiyiinta oo ay faadimiyiintu wadaagaan tawajuha guud ee shiicanimada loolankaas u dhexeeyey faadimiyiinta iyo cabaasiyiinta wuxuu marar badan keenay inay dadka wadamadaas ku nool soo xajin waayaan taariikhyahanka alfaasi ayaana kitaabkiisa shifaaul kharaama biakhbaari baledi alxaraam wuxuu kusoo warinayaa in reer ciraaq ay soo xajin waayeen sanadkii saddex boqoliyo siddeetankii hijriyada iyagoo tan iyo sanadkii saddex boqol toddobaatan iyo kowdii aanay jirin cid kasoo xajisay ciraaq sababo ku aadan dagaalka u dhexeeyay cabaasiyiinta iyo faadimiyiinta taasi waxay ka dhigan tahay in sagaal sano oo xiriir ah aanay soo xajin reer ciraaq sanadkii afar boqoliyo tobanaad ee hijriyada wuxuu loolanka labada dowladood gaaray halkii ugu sarraysay waxaana gebi ahaanba joogsaday kolonyooyinkii xajka ee ka imaanayay jihooyinka saddexda ah ee waqooyiga bariga iyo galbeedka taariikhyahanka ibnu cadaara almaraakishi ayaa kitaabkiisa albayaanulmuqrib wuxuu ku leeyahay sanadkii afar boqoliyo koowaad ee hijriyada ma jirin cid kasoo xajisay shaam ciraaq quraasaan iyo dhammaan jihooyinka marka laga reebo reer yemen iyo dad yar oo deris la ahaa maka afar boqol koob iyo tobankii hijriyada wuxuu ibnuljawsi sheegayaa inaanu jirin cid kasoo xajisay ciraaq sababo ku aadan macluul halkaas ka dilaacday iyadoo ay socdeen dagaalla u dhexeeyay salaadiintii halkaas ka talinaysay imaamu suyuudi wuxuu isaguna soo guurinayaa in toddoba sano oo xiriir ah oo kasoo bilaabanaysa sanadkii afar boqol saddex iyo labaatankii hijriyada aanay soo xajin reer ciraaq lix sano oo ka mida toddobadaas sano waxaa ugu wacnaa qulqulatooyin amni oo halkaas ka taagnaa sannado ka mid ah toddobadaas sano wuxuu kaloo imaamu suyuudi sheegayaa inaanay jirin cid soo xajisay bari iyo xitaa reer masar gudaha maka xitaa kontameeyadii qarnigii toddobaad waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeyay ashraaftii halkaas ka talinaysay iyo suldaankii yemen almudafar waxaana dagaaladaas ay horseedeen in lagu dagaalamo gudaha maka dhiiggana uu qubto wadooyinka dadkuna argagax darteed ay la soo xajin waayaan marka loo eego kutubta taariikhda waxay tilmaamayaan in waqti ka mida qarnigii saddexaad ilaa qarnigii afaraad aanay jirin dad ka soo xajiyey ciraaq cabsi laga qabay qaraamidada oo ahaa shiico kuwaasoo leynayay xujayda markay ugu roon tahayna ka qaadan jiray lacago baad ah hase yeeshee waxaa badnaa inta ay leyn jireen xujayda taasi oo cabsi weyn dhalisay dadkana ku qasabtay inay dhulkooda iska joogaan maadaama aanu jidku aamin ahayn marka laga soo tago loolanada ka jiray deegaanada ku hareeraysan xaramka iyo xitaa gudaha xaramka kuwaasoo sannado badan dadka ka hor istaagay inay gutaan xajka haddana dhanka kale waxaa jiray duulaano khaariji ah oo ay soo qaadayaan dad gaalo ah kuwaasoo horseeday inay sannado dhowr ahaanay dadku xajin duulaankii tataarka ee muqooliyiinta ayaana ka mid ahaa asbaabihii ugu weynaa ee horseeday in reer quraasaan iyo deegaanada ka dambeeya ay sannado soo xajin waayaan sababo ku aadan cabsida laga qabay tataarka taariikhyahanka abuushaamat almaqdisi wuxuu ku warinayaa kitaabkiisa addeyl cala alrawdatayn in sanadkii lix boqol toddoba-iyo tobankii hijriyada aanay jirin cajami yimid xajka sababo ku aadan cabsida laga qabay tataarka oo gumaad ka waday inta dhulka u dhexeeya quraasaan iyo xaramka sida uu sheegayo taariikhyahanka alfaasi sanadkii lix boqol soddon iyo afartii hijriyada iyo shantii sano ee xigtay ma jirin cid kasoo xajisay ciraaq sababo ku aadan weeraradii tataarka oo kusoo batay dalka ciraaq khaliifkii cabaasiyiinta ee almuntasir bilaah ayaa ku dhawaaqay jihaad dafci ah oo looga hortegayo tataarka culimmadii muslimiinta ee ciraaq ayaana xilligaas fatwooday in xajka laga joogsado jihaadkana lagu bixiyo hantida iyo nafta intuba xitaa markii uu geeriyooday almuntasir bilaah way sii socotay in reer ciraaq aanay xajin sababo ku aadan jihaadkii ay ku jireen waxaana arrintaasay soo gaartay tan iyo sanadkii lix boqoliyo kontonaad ee hijriyada lix boqol konton iyo lixdii oo ay ku beegnaed markii ay tataarku la wareegeen guud ahaan ciraaq ma jirin xujay ka timid ciraaq oo soo gaartay maka waxaana toban sano oo ay tataarku heysteen ciraaq jirin cid soo xajisay taasoo ku ekeyd sanadkii lix boqol lixdan iyo lixdii hijriyada bilowgii qarnigii sideedaad ee hijriyada oo ay tataarku qaateen diinta islaamka waxaa ciraaq ka bilowday dagaallo u dhexeeya madaxdii tataarka kadib markii uu geeriyooday abisaciid qarbanda waxaana tani ay keentay in wixii ka dambeeyey toddoba boqol soddon iyo lixdii hijriyada aanay soo xajin reer ciraaqna waxay sii socotay sannado badan hogaamiyihii usbekiga ahaa ee taymuur linki ayaa siddeed boqol iyo labadii iyo sanadkii xigay wuxuu kusoo duulay ciraaq iyo shaam isagoona uga sii gudbay turkiga halkaasna wuxuu ka geystay qarribaad badan meelihii ugu weynaa ee uu gubayna waxaa ka mid ahayd magaalada dimisheq ma jirin cid ka soo xajisay shaam sanadkii sideed boqol iyo saddexdii hijriyada sida uu sheegayo taariikhyahanka alfasi sanadkii sideed boqol iyo afaraad ee hijriyada wuxuu taariikhyahan almaqrisi ku sheegayaa kitaabkiisa assuluuk inaanay jirin cid ka soo xajisay shaam ciraaq iyo yeman inkastoo aanay sheegin sababta arrinkaas keentay haddana waxay u badan tahay dagaalla xilligaas ka jiray caalamka sanadkii sideed boqol labaatan iyo afartii hijiriyada ma jirin cid ka soo xajisay ciraaq iyo yeman waxaana ugu wacnaa dagaalo shaahruq uu kula jiray qaraasanquur oo xiriir la lahaa aabbaha dhalay ninkii maamulayay baqhdaad taariikhyahanka ibnu fahad almaki wuxuu kitaabkiisa itxaaful waraa biakhbaari ummil qura wuxuu ku sheegayaa in kalago-ga ku imaanayay gudashada xajka uu sii socday tan iyo laba qarni marka laga soo tago asbaabahaas aan soo sheegnay waxaa kaloo jira asbaabo kale oo ay ka mid tahay qudaacu duruqa waddooyinka iyo biyo la-aan ka jirta in sannadaha qaar ay ishortaagi jirta
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت
guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabanaynaa barnaamijkan gaarka ah oo aan uga hadlaynay amuuraha xajka tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا